barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka dhood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah labaiyo tobanka bisha mey sannadka labakun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabduqaadir samakaab iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ay martii noogu yihiin dhallinyaro jaamacadda gaalkacyo ku diyaariyey barnaamij ku saabsan hal abuurka dhallinyarada horta runtii dadka meesha kasoo qayb kale soo jiita waxaa ka mid ahaa wiil ka mid a ardayda jaamacadda oo uu shaambo asagu uu sameeyey asagoo aan ognahay gaalkac iyo agabka laga heli karo iyo wax inta kimika laga samaynahay iyo sida ay tahay ee aan ognahay inuu shaambo asagu uu sameeyey fikirkeeda lahaa haddana uu ku guulaystay inuu sameeyo uu soo bandhigay heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
wagaaga sidoo kale dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyeyna ka ciyaaraha ayaa aad ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirana hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
maxkamadda darajada koowaad ee garowe oo labadii maalmood ee ugu dambeeyey ay ka socotay dhegaysiga dacwaddii la xiriirtay caaisho ilyaas aadan oo ahayd gabar labayo toban jir ah ayaa dil toogasho ah ku xukuntay saddex ka mid ah tobankii eedaysane ee loo haystay kiiskii caaisho halka toddobada eedaysane ee kalena xorriyaddoodii dib loogu celiyey xukunka maxkamadda oo uu racfaan soddon maalmood ah ka furan yahay waxaa fulin doona maamulka puntland sida ay maxkamaddu amartay saakay ragga la xukumay ayaa laba ka mid ah ay walaalo yihiin dhagaysiga dacwadda oo ay ka soo qayb galeen dadweyne fara badan ayaa waxaa soo eedeeyey ragga la xukumay xafiiska xer ilaalinta halka ragga la xukumay iyagana ay goobta ka hadleen qareennadii difaacayay
dalalka maraykanka iyo shiinaha ayaa ku jira dagaal dhanka ganacsiga ah kadib markii wadaxaajoodyadii u dambeeyey ay ku soo dhammaadeen heshiis la-aan maalinnimadii jimce ayaa maraykanku uu kordhiyey tacriifadda alaabta laga soo dhoofiye shiinaha iyada oo laga dhigay boqolkiiba shan iyo labaatan halka markii hore ay ka ahayd boqolkiiba toban taas oo noqonaysa lacaga dhan laba boqol oo bilyan oo dollar iyadoo shiinuhuna uu ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabooyinu kaga fal celinayo tallaabooyinkaasi oo aanu tilmaamin waxa ay noqon doonaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isaguna amar ku bixiyey amaba ku siiyey mas-uuliyiinta inay kor u qaadaan tacriifadda dhammaan agabka shiinaha laga soo dhoofiyey ee haatan harsan kuwaasoo qiimahooda uu yahay saddex boqol oo bilyan oo dollar hanaankaas oo la filaya inuu qaato muddo dhowr bilooda
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka uu warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan ama aad ka dhegaysanayseen warkii hadda kusoo dhowaada markana barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid ayaana barnaamijka idinla socodsiin doona hadduu eebba idma magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhowaan waxaa lagu soo gebagabeeyey barnaamij ay soo qabanqaabisay jaamacadda gaalkacyo kaasi oo loogu magacdaray toddobaadka dhaqanka iyo hal abuurka oo ay soo bandhigayeen ardada jaamacadda waxyaabo muhiim u ah bulshada deegaanka iyo dadka ku dhaqan gobolka mudugba haddaba barnaamijka waxaa marti iigu ah qaar ka mida soo qabanqaabayaashii iyo ka qaybgalayaashii barnaamijka toddobaadka dhaqanka iyo hal abuurka ee jaamacadda gaalkacyo cabdulaahi bashiir cali shukri xasan warsame nuuriya cabdi cawaale iyo cumar cabdirashiid sheekh axmed dhammaan waxa ay ka mid yihiin ardada jaamacadda gaalkacyo waxa ay marti iigu yihiin barnaamijka hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o eda dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o eda aad ba mahadsan tihiin aan ku hormaro cabdulaahi bashiir cali bal marka ugu horeysa waxaad si buuxda sharaxaad inooga siisaa toddobaadkii dhaqanka iyo hal abuurka ee jaamacadda gaalkacyo lagu soo bandhigay oo ahayd markii ugu horeysay ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug barnaamij caynkaa lagu qabto waxyaabihii muhiimka ahaa ee bulshada aad usoo bandhigteen aada umaadsantahay cabdiwaaxid macali isaaq iyo bahda v o eba mahadcelin kadib haddaan ku bilowno barnaamijkan wuxuu ku dhashay marka u horeysay ayadoo aan aragnay in dhaqankii soomaalida uu sii gabaabis ku jiro oo uu sii dhumayo dhaqamo kaleto oo meelo kale laga soo minguuriyana ay kusoo badanahayaan deegaankan iyo guud ahaan soomaalida oo adeelba sidaas kadib intaa kadib waxaan go'aansanay inaan samayno bandhigyo loogu talagalay in lagu soo nooleeya dhaqankii soomaalida laguna soo bandhigo dadka hal abuurka leh iyo haybada gaarka ah leh sidaa daraaddeed waxaan qabanay barnaamijka toddobaadka dhaqanka iyo hal abuurka jaamacadda gaalkacyo oo ahaa markii ugu horeysay jaamacadda iyo guud ahaan deegaankaba lagu dhigo wuxuu ahaa barnaamij aad u qurux badan wuxuu socday waqti waxaa lagu soo bandhigay marka koobaad dadka hibooyinka iyo hal abuurka gaarkaale ah oo weliba u badnaa dadka dhallinyarada ah maadaama dadka soo koraya la raba in laga soo saaro dadka waxa ku jira hibada ay u leeyihiin iyo waxa hal abuurka ay leeyihiin sidoo kaleto waxaa qayb ka ahaa in lagu soo bandhigo dhaqankii hore soomaalida haddii uu ahaa siday u dhaqmi jireen noloshoodii wax wax ku cuni jireen agabka ay isticmaali jireen iyo meesha ay ku noolaa jireen siday u noolaa jireen dhaqan ahaan sidoo kaleto waxaa lasoo bandhigay cuntooyinka dalka ka baxa nooc kastoo ay yihiin sidaan la soconno dhaqanka soomaalida waxay ahaayeen soomaalidu wax ay cunayaan iyo waxay isticmaalayaan iyo waxay xiranayaan iyo wax ay wax ku shubanayaan intaba waxay ahaayeen dad ayagu soo saarta warshado kale ay kuma lahayn warshado wax u ahaa dadka gacantooda iyo wax ay samaystaan intaasba waa laga tegay hadda laakiin waxaan u talagalnay inaan soo nooleeyo dhaqankaas hore dadka ay lahaayeen waxayna ahaayeen dad ayagu aan meel kale ku tiirsanan ayagu naftooda ku tiirsan marka waxaan ugu talagalnay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka mudug inaan tusno in soomaalidu aysan ahayn dad meel kale ku tiirsan ayagu ay isku tiirsanaa jireen wax walbana dalkooda ay ka soo bixi jireen hadday yihiin cuntada ay isticmaali cunahayeen wixii ay ku shubanayeen kuwii ay xiranayeen iyo kuwii ay seexanahayeen hooy iyo cunto iyo dharka ay xiranahayeen iyo dhaqan ahaanba wixii ay lahaayeen ayaan guud ahaan soo bandhignay wuxuuna ahaa runtii barnaamij aad looga soo dhoweeyey guud ahaan gaar ahaan gobolka mudug guud ahaana soomaalida o dhan ay nooga soo hambaliyeeyeen soo nooleynta dhaqankaas intaas ayaa ugu muhiimsaneed wixii ka baxay waxaan is oran karnaa runtii wuxuu ahaa bilow fiican wuxuu noqon doonaa hadduu ilahdmo mid joogto ah oo mar walba aan qabanno si sanadlaha hadduu ilaha idmo aada mahadsan tahay cabdulaahi shukri xasan warsame waxaad ka mid ahayd gabdhihii barnaamijka toddobaadka dhaqanka iyo hal abuurka jaamacadda gaalkacyo ay soo bandhigaysay oo ahaa markii ugu horreysay ee barnaamij caynkaa la qabto haddaad tihiin gabdhihii ardada ah waxyaabihii sida gaarka ahaa gabdhuhu ay u soo bandhigeen
bismillaah cabdiwaad waa mahadsan tahay barnaamijka intuu barnaamij socday gabdhuhu waxay soo jeedinayeen waxyaabihii hidaha iyo dhaqanka soomaalidu ay gabdhahaana samayn jireen sida raaradii maxaayata guriga aqalka si loo dhisayo sidoo kaleeto markii ay shaqooyinka qaban hayaan heesa howleedyada ay sheeg soo jeedin jireen oo hawshaas dhibkeeda isku ay u adeegsan jireen sidii ay hawsha si u daba dheeraatay macnuu isku maaweelin jireen waxaa ka mid ah hadda tusaale ahaan oo kaleeto markii badarka la tumahayo o kaleeto markii sheeg raarada la samaynayo o kaleeto markii kabdaha la xeynayo o kaleeto waxyaabo badan oo dhaqankeenna horeeta ah gabdhuhu marka waxyaabihii ay qaban jireen badanaa baan soo bandhignay aada maasanta nuuriyo cabdi cawaale wax si gaar bulshada indhaheeda u soo jiitay oo cusbaa oo ardadii toddobaadka dhaqanka ay soo bandhigeen bismillahi raxmaan raxiim cabdiwaaxid aadaa u mahadsanta adiga bahda v o eba waan kaga mahad celinaynaa fursaddan qaaliga aana siiseen iyo shaqadan wanaagsan ee aa u haysaan bulshada adigiiyo v o eda waxaan leenahay aada ugu mahadsantihiin barnaamijku wuxuu ahaa sidii hore loo soo sheego barnaamij aad iyo aad muhiim u ah barnaamij dhammaantiisba soo jiitay indhaha dadka gobolka mudug ama dhammaan soomaalida dadka indhahooda soo jiitay oo dad badan ay la dhaceen waxyaabo badan oo lagu soo bandhigay baa jira waxyaabo badan oo gabdhuhu ay soo bandhigeen waxyaabo badan oo bahalka xeeto meesha lagu soo bandhigay dhiilihii wixii gabdhuhu waxyaabo marka dadka soo jiida waxaa ka mid ahaa gabdho jaamacaddii dhiganaya oo kaleeto la isleeyahay gabdhahani ma soo bandhigi karaan waxyaabaha rarada inay sameeyaan oo kale dhiilihii inay sameeyaan oo kale in gabdhihii meesha ay xaadir ayagoo kuwa gabdhihii ay joogaan haddana raarada ay samaynayaan sidoo kaleeto jaamacadda waxaa ku jira gabdho badan oo samayn kara agabkii rarada dhiilihioo kaleeto toli kara waxyaabahaas dhan soo bandhig kara marka dadkii meesha isugu yimid waxyaaba ay la dhaceen waxaa ka mid ahaa gabdhihii meesha fadhiyey inay rarada iyagoo samaynaya gabdihii ayagoo samaynaya dhiilihii ayagoo tolaya waxyaabahaasoo dhan inay soo dadkii ay arkeen oy markaas ka bacdeen ay indhahooda soo jiidatay oy aad ula dhaceen aadaa maasta cumar cabdirashiid sheekh axmed dhallinyarada maxaa xilligan ay ugu barartay in ay samayso dib loogu laabto soo bandhigidda dhaqanka iyo adeegsigii agabkii hore ee soomaalidu isticmaali jirtay bismillahi raxmaan raxiim aad baa u mahadsantaa cabdiwaaxid iyo bahda v o e dhammaantiin waxaa ugu baraarugnay dhallinyarada inay xilligan soo nooleeyaan dhaqankii maadaama dadku ay hadda u bateen inay ka guuraan dhaqankii oo arkaysa dhallinyarada badankeed inay dhaqamo kaloo waddamo shishee nooga yimid ay ku dhaqmayaan sidaas daraaddeed ka arda ahaan ardada jaamacadda gacalkacyo university waxaan go'aansannay inaan dhaqankeenna dib ugu laabanno oo dadka bulshada gaalkacyo nagula noolna aan dib u xasuusinno uu noqdo dhaqankeenna waxaan laga guurin oo asaga aan ku dheganaanno oo mar kasta dib aan u xasuusnaanno intaan ku dhegi lahayn dhaqan waddamo kale nooga yimid oo waddankeenna waxaa hadda arkaysaa dhallinyaro badan oo af waddan kale ku hadlaaya luuqadeenna waa aragtay way ku badatay dhaqankeenna waa aragtay way ku badatay inaa annagoo waxaa arkaysaa dhallinyaro dhar kafiifa ku labisa dhaqankeennana waxay ahaan jireen inaan annagu waxaynu ku dhaqanno waxaynana ku shubanno dhaanka aan ku dhaansanno wax kasta aan ku samaysan sidaa daraaddeed baa waxaan u go'aansan inaan soo noolayno dhaqankeen aadamasta cabdulaahi waxaa jiray arday iyo dhallinyaro soo bandhigtay waxyaabo cusub oo iyagu ay sameeyeen hadday noqon lahayd shaambooyin iyo farshaxano kala duwan dhallinyarada yaa ku dhiirageliyey bal sharaxaadna naga sii agabkii ay iyagu soo bandhigeen ahayd mid iyaga gacmahooda ay ku sameeyeen markale aad mahadsan tahay runtii waxay ahayd waxyaalaha aadka noo soo jiitay waxaan dareemaynay dadka inay waayeen kaliya bis wax hal abuurka ka sooran laakiin ay ka wada buuxaan weliba hal abuuro aad iyo aad u dayar dad dhiganahaya dugsiyada hoose qaarkoodna ay dhiganayan dugsiyada sare ayay u badnaayeen dadka hal abuurka ugu quruxda badan soo bandhigaya qaar ka mid ah ardada jaamacadda hal abuuradii runtii dadka meesha kasoo qayb kale soo jiita waxaa ka mid ahaa yar wiil ka mid ah ardada jaamacadda oo shaambo asagu uu sameeyey asagoo aan ognahay gaalkac iyo agabka laga heli karo iyo waxa inta kimikada laga samaynahayo sida ay tahay aan ognahay inuu shaambo asagu uu sameeyey fikirkeeda lahaa haddana uu ku guulaystay inuu sameeyo uu soo bandhigay weliba markii la isticmaalo la tijaabshay ay ahayd aysan ka duwanayn midda dalka dibaddiisa laga keeno waxaa sidoo kale ka mid ahaa waxyaalaha aadka aadka oo quruxda badnaa farshaxano fiyorayaasha dalalka dibaddiisa laga keeno oo quruxda badan la sameeyo iyo ubaxyo gabar ardayada weliba dugsiyada hoose dhexe dhiganaysa ay soo bandhigtay waxaa ka mid ahaa artiiste ama qofkan dadkan sawir gacmeedka sawira oo sawiro aad aad u soo jeedinaya soo bandhigay waxaa ka mid ahaa hal abuurada suugaanta oo dhallinyarada runtii la odhan karo ayna soo xasuusiyeen inay ku jirto xigmaddii abwaanintii hore ku jirtay ayna ka buuxaan dad dadkaas bedeli kara booskooda geli kara runtii waxyaalaha nagu dhaliyay ka mid ahayd in dhaqankii guud ahaan hadday af tahay iyo hadday agab tahaba uu sii dabago'ahayay iyo dhaqan iyo dhaqan ahaanba sidaa daraaddeed markiaan barnaamijka bilaabaynay ayaan waxaan u samaynay xaysiis dadka hal abuur kale inaan barnaamijkaas kaga qayb gelinaya waxay noo sheegeen dhallinyarada kasoo qayb gasha barnaamijkaas in ay barnaamijka waqti hore sameeyeen laakiin ay la'aayeen cid ku dhiirigelisa inay soo bandhigaan marka waxaan u siinay fursad ay kusoo bandhigi karaan ayna la soo wadaageen hadda kadibna waxay noqon doontaa meel ay kusoo hirtaan dhallinyarada hal abuur kalihi oo qof walba hal abuurka hadduu yahay mid gacaameed iyo mid af hadduu yahaba meel uu kala soo hirto meelaha noocaas oo kaleta marka waxay ahayd fursad ay heleen dhallinyaradaasi oo dhiirigelin noqotay in hadda kuwa badan sii sameeyaan kuwa awal ku fikiraya inay wax sameeyaan hadda kadib inay sameeyaan aada mahadsantahay nuuriye iyo shukri waxaad ii sheegteen inaad samayseen ama goobta lagu soo bandhigay hees howleedyo isku madadaaliyaan dumarka marka ay shaqooyinka gacanta ku hayaan bal adinkoo mid mid iiga xusaya ama ii qaadaya bal hees howleedyadaasi maxay ahayd
barnaamijku waa badnaa laakiin hal mid haddaan kaaga soo qabto oo ah kabada markii la sameynayo kabada oo ah markii la- awrta la marka la rarayo oo awrta looga dhiciyo waxyaabaha dhibka soo gaaraya sida inay gadowga haanta inuu mudo kaleeto oo muhiim u ah Ee, waxay leeyihiin xaabsatooy kabadeey xarig ma reebay alloo bilis helkeed qari waxay ka leeyihiin markaas xaabsatooy du- een, kabadeey markay leeyihiin kabadu dhar badan baa la jexjeexayaa wax badan waqti badan baa la gelinaya waa la samaynayaa kadib markaa guriga dhex dhigatid aqalka aqal soomaaliga dhex dhigtid wixii mataqaanaa xaabaha meelaha yeelyeeloo kaleto nagaarkii jabo kale kaa soo xaaqaysa marka iyadana waa faa'iido kaloo hadhow intaad hoos galbeedka la fariisatid baa ka rifaysaa waxaa leedahay wax la qashinkii guriga aad ka xaaqi lahaa waqti kale gelinayd iyadana way kaa way kaa hal- kaa xaynaysaa marka wali xaabsatooy kabadeey xarig ma reebaay alloo bilis xelkeed qari xaabadii tiilbay iga xambaartay alloo bilis xerkeed qari geedba geedka u dheer laga garaaciyey galool muray mulaaxii geesi geelkeeniyo gabadha diirta gole loogu daayay maasantay Een, heesa howleedyadu way badan yihiin cabdiwaaxid een, waxaa ka mid ahoo kaleeto een, caanaha markii la lulayo heesa howleeday horta muhiimadooda waxay tahay qofkan shaqada uu qabanaya inuusan ku caajisin oo uu shaqadii uusan dhibsanin Een, waxay leedahoo kaleeto hoobey hiyey haanta hoobey hiyey haanta haanto iyadoo doora oo doorahoo doora oo doobi labadiis leeg oo dooro doob aragtay ay dooro doorowday hoobey hiyey haanta hoobey hiyey haanta hoobey hiyey haanta sidoo kale waxaa jira een, markay samaynayaan oo kale badarka markii la tumayo oo ay badarka gabdhuhu ay tumayaan oo kale heesa howlada iyadana ay u isticmaalaan Een, markii badarkii la tumayo oo kaleeto waxaa leeyahay ihin waa ihin waa way isla qabanayaan gabdho laboo kaleeta laba kaloodinaysa badarkii Een, gabaroo kaleeta ama hooyadii kale way u fadhisaayoo badarkii bay u haadinaysaa badarkii intii la tumay markaasay waxay leedahay ihin waa ihin waa ihin waa gacalle ihin waa gacalle gacal waara yare gacantay midigey la- gacal waa labadii garabkood isku yaal ihin waa ihin waa ihin waa gacalle ga- gablan guur oday weeye faayahoo dhacay weeye foolxumoo idil weeye qodax faylmuday weeye on lagaa fikin weeye ihin waa ihin waa ihin waa gacalle ihin waa ihin Eh, iyo kuwo kaloo kasii badan bay ku soo bandhigayaan markay ay- ay- ay samaynayaan oo kaleeto Een, way sii badan heesa howladi xarihii oo kale ariga oo kale markii la raacayo gobadh markay ariga jirto oo kaleeto way xeedaxeedaynaysaa xeedaxeedada ariga iduhu mid bay leeyihiin riyuhu mid bay leeyihiin way way tiro badan tahay aadaan mahadsantihiin Ee, cumar toddobaadkii dhaqanka ee barnaamijkii lagu soo bandhigay jaamacadda gaalkacyo bulshada ka sokow dhallinyarada sidee u aragtay aad baa u mahadsan tahay ee bulshada ka sokow dhallinyarada waxay u aragtay aad arrin muhiima oo ay ku farxeen oo ay halabuurkooda kusoo bandhigeen oo dhallin badan oo halabuurka awal la qarsoonay ay bannaanka soo dhigeen oo ayna ku dhiiradeen berina kusii dhiiranayaan inay wax badan soo soo maax ka soo maaxan karo oo ay bulshadana usoo bandhigin karaan aad bay ugu farxeen ula dhacsan yihiin insha allah een kuwo badanna hadda way soo socdaan insha allah waxay rajeynayaan inay hadda kadib jiyu markay qabanayso ama gaalkacyo university markay qabanayso aan ku tartanno aan ka soo jeedinno hal abuurkana halkaasaan kusoo bandhigno dhaqankana aan noolanno kusit way hadda xifaaltankooda sii maraya aadaan mahadsantihiin Ee, waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o da waxaan rabaa adinkoo iisoo kookoobaya ee cabdulaahi aan ku hormaro cabdulaahi barnaamijkan waa markii ugu horreysay ee lagu qabto jaamacadda gaalkacyo isla magaalada gaalkacyona lagu qabto yaa idinku dhiirigeliyey Een, aad u mahadsan tahay runtii ma jirin cid aan odhan karno een, cidaasaa si gaara noogu dhiirigelisay laakiin waxaa nagu dhiirigeliyay ugu weyn waxa weeye waa damiirkeena oo arkay in dhaqankeena uu sulimahayo haddii mid bulshada dhaqankeeda u labana in ayada meesha ka baxda ku xigta waxaa nagu dhiirigeliyay ugu weyn waa inaan aragnay dhaqankeena sulubahaya- sii lumahaya een, dhiirigelinta cid aan ka haysano ugu weyna waa maamulka jaamacaddeena nuuriye iyo shukri ee adinkoo iisoo koobaya gabdhuhu in hal abuurkii iyo dhaqankii ay nooleeyaan ma tahay mid muhiim u ah bulshada Een, cabdiwaaxid aadaa u mahadsan tahay Een, waxay haddaan ka horumarsado waxaan rabaa inaan kuu sheego een, waxaan samaynay gabdhaheenna inaan horta cunadii ayu nuuc waan soo diyaarinay aqalkii waan dhisnay intaan ka soo bilownay beyska hoose waxaan samaynay annagoon isticmaalaynin wax dibadda nooga yimid inaan samaynay cunadii dalkao dhan intaan isku keenay aqalkii hooyada soomaaliyeed ay gacanteeda ku samaysay oo injineer kale iyo cid kale ayna samay aysan dhisin annagu dhisnay oo raaradii iyo dhigihii iyo udbihii iyo wixii oo dhan aan ka soo saarnay hooy qurux badan oo dadka dhan ay la dhaceen oo qof walba markuu galo indhihiisa soo jiidanaya inaan samaynay cuntadii inaan karinay oo iyadoo annagoo isticmaalin weel dibaddana lakaga keenay dhagoolihii uu tumay wiilka soomaaliyeed inaan ku karinay inaan ku gurnay faldhaankii inaan uga dhignay sida dadka qaadada meesha yidhaha inaan faldhaankii ku gurnay inaan u isticmaalnay xeeradii wiilka soomaaliyeed ee gacantiisa uu kusoo qoray uu kusoo qoray uu kusoo farsameeyey inaan ku inaan wixii annagoon weel dibadda laga keenay aan isticmaalin oo sidoo kale cunno dibadda laga keena aan isticmaalin inaan diyaarinay cunadii hooygii la seexan lahaa wixii oo dhan raaradii kii meesha dadku ay saliyada iyo waxa ka isticmaal gogol qurux badan intaan ku goglan aqalkii cunadii kusoo diyaarinay qof walba oo dhadhamiyaana uu la dhacay uu leeyahay cunadaani ma waxa ku kariseen ma soo foornayay hilibkan sidee u kariseen hilibkii inaan ku karinay burjikadii laga gacanta lagu lagu soo qoray lagu soo waxeeyey digsiga aan ku karinay hilibkii intaasoo nooca oodkicii iyo isagii oo shiilan oo caadi isagii oo karsan subagii kii lagu daray badaradii oo kale nooca qudaartii ayuu nooc intaa cunadii soo diyaarin annagoo hal weel oo dibadda laga keenay iyo hal cunno oo dibadda laga keenay iyo hal wax kaleeto aan u isticmaalin aan diyaarino cunno aad u qurux badan gogol aad u qurux badan hooy aad u qurux badan aan diyaarino marka gabdhaha soomaaliyeed waxay ku leeyihiin farshaxanka wax aad iyo aad u muhiimsan aqalka aa arkayso oo weynanka badan leh oo quruxda badan leh iyo waxa ku dhex jira oo sidaa u qurux badan waxaa gacanteeda ku samaysa hooyo soomaaliyeed waxaa gacanahooda ku sameeyey gabdho soomaaliyeed jaamacadda xitaa way ku jiraan gabdho dhiilaha sameeya gabdho raaraha sameeya dhiilaha gabdho tola waxaasoo dhan way ku jiraan wayna soo wayna keenaan gabar kasta dhiishay soo soo tasho raarkay soo samayso jaamacadday keenaan waa waxbarashada buugga waxaa noo dheer inaan soo dhigno soo bandhigno waxyaabaheena farshaxankaan soo bandhigno marka aad iyo aad bay door muhiim ugu leeyihiin aad iyo aad bayna uga qayb qaataan in lasoo bandhigo barnaamijka farshaxanka oo quruxda badan leh intaas oo nuuriya inoo sheegtay weeye waxyaabaha oo hiddii dhaqanka u lahayn oo dhallinyaradii oo jaamacadda kaakacay ay ku dhiiratay kaliya baa ka dhimanaa runtii ardada jaamacadda dhigata ma ahan ardo ku kooban inay buuggaga qalinka kaliya qaataan waa ardo ku dhiiran inay dhaqankooda nooleeyaan oo waxyaabaha ayagu hidaha iyo dhaqanka ay u leeyihiin soo bandhigaan aad baa u mahadsantahay cabdiwaaxid mar kale dhallinyarada jaamacadda gaalkacyo university mar kaste waxay ku dhiiran yihiin inay dhaqanka nooleeyaan inay sare u qaadaan inay meel sare gaarsiiyaan oo ay bulshada soomaalidu ay ku tirtamaan dhaqankooda halkii ay dhaqmo kale ku faani lahaayeen dhaqmo kale aadi lahaayeen inaan dhaqankeenna ku faanno ayaan ugula dardaarmaya qof kasta soomaaliyeed waana mahadsantihiin dhammaan bahda v o a aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdulaahi bashiir cali shukri xasan warsame iyo nuuriya cabdi cawaale cumar cabdirashiid sheekh axmed dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada ardada jaamacadda gaalkacyo yunifersity waxa ay marti igu ahayeen barnaamijka hibada iyo halabuurka idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka anigoo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaana barnaamijka idinla socodsiinayey intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib ugu kulmi doonno ismaqal dambe oo xiise leh
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdiwaaxid macalin saaq oo magaalada gaalkacyo noogu soo diyaariyey barnaamijkaasi haatanna wararkii ugu dambeeye dhanka ciyaarahan idinku wareejiyo cabdiqaadir samakaab
aan ku bilownee waxaa maanta lasoo gebagabeynayaa horyaalka waddanka ingiriiska oo ay si gaar ah ugu loolamayaan kooxaha liverpool iyo manchester city waxaana liverpool hadda laga sarreeyaa hal dhibic oo manchester city ayaa hogaaminaysa waa maalinta ugu dambaysa ee horyaalka waxaana la ciyaarayaa isku waqti oo saacadda afrikada bari caawa galabta ayaa la ciyaarayaa marka ay tahay toddobada galabnimo ama fiidnimo waxaana kulamadan ugu xiisaha badan kulanka ay ciyaarayso kooxda liverpool oo ay la ciyaarayso kooxda wolverhampton wondres waana koox inta badan dhegta dhiiga usoo dartay qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee premier leaga laakiin kooxda manchester city waxa ay la ciyaaraysaa kooxda braton albion waxaana dadka saadaalinaya ay leeyihiin inay dhici karto in labadan kooxoodba haddii ay guulaystaan inay guulaystaan ayay markaasi ku guulaysato horyaalka ingiriiska kooxda manchester city dhinaca kalena waxa uu dagaal adag ka jiray kaalimaha saddexaad iyo afraad oo hadda ay xaqiiqsadeen kooxaha chelsea iyo tottenham waxaana tareenka ama baska ka dhacay kooxaha arsenal iyo manchester united oo iyagu sannadkan waayey kaalinta ka soo qaybgalka tartanka koobka horyaalada yurub laakiin arsenal waxa ay fursad u haysataa in ay ku guulaysato koobka yurub league haddii ay kusoo guulaysatana si toosa ayay uga soo qaybgali doontaa dhinaca iyo ciyaaraha basketboolka ama n b a da ee dalkan maraykanka haddii aynu aadnana waxaa hadda la sugayaa ciyaar adag oo soo maanta dhici doonta kooxaha portland iyo danver ayaa wada ciyaari doona waxaana ciyaartan ay tahay kulankii toddobaad labadan kooxood ayaa barbaro saddex iyo saddex hadda kala jooga waxaana ay wada ciyaari doonaan kulankoodii toddobaad oo ugu dambeeyey oo lagu kala saari doono sidoo kale waxaa iyagana kala bixi doona caawa kooxaha philadelphia sixers iyo weliba kooxda kale ee toronto robters iyagana waxa ay taagan yihiin ciyaarta toddobaad ama waxaa loo yaqaana game seven saddex iyo saddex ayayna soo kala badiyeen oo waa barbaro labadan kooxood marka ay soo baxaan waxay isugu soo hari doonaan fiinalka dhinaca aandrahde ee labada kooxood ee toronto iyo philadelphia midkii soo baxa waxay la ciyaari doontaa milwake oo haddaba sii joogta fiinalka dhinaca bariga sidoo kalena golden state warriors ayay la ciyaari doonaan portland iyo denver kii soo baxa wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir samakaab oo dhinaca ciyaaraha wararkii ugu dambeeyeyna la socodsiinayey haatanna aynu jalicna dhinacii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan iyo weliba codka cumar aadan
اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمدا اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمدا يا سر العلا يا سر الوجود محمدا عقلقنا لا داير شي ددكو عقلقي دبرمي سميو عقلقنا لا داير شي lagu falani taagyar xawooyinka loo la duugo mugdiga dayiqi ka saaray dadkii nebi aadan oo dhan mugdiga dayiqi ka saaray dadkii nebi aadan oo dhan uskiisana dayni mayno xaqiisana dayni mayno nuskiisana dayni mayno xaqiisana jacaylk iyo daaficiisu dubaaqa dubaaqa ka mayni maayo jacaylk iyo daaficiisu dubaaqa dubaaqa ka mayni maayo allahuma salli cala muxamada allahuma salli zayna muxamada yaa sira alcula yaa sira alwujuudi muxamada اللهم صل على محمد
qasiidadaasi nabi imaanka ee cumar aadan ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac anigoo cabdiqaadir samakaab ah iyo bashiir abikar cabdulaahi taniyo intii idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
iyo layswada dilaayo tiyo deganadu xaddhaaftay laciyadulaan harbeelay dhumaha lagu wada ducaysto rasuulkii wadaada weeyey insaankii kala didaaye rasuulkii wadaada weeyey insaankii kala didaayey
mayno acaydiyadaafici